dabcan wixii hadda ka dambeeyana cid looga dul qaadan doono ma jirto inay ku qanacsanaato xukunka shabaab cid looga cid loogu aabayeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato ciddii canshuur siisa shabaab micnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharci u aqoonsata ma laga yeeli doono haddii ilaah yidhaahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso ii sheeg maxaan ku dhaha canshuurta korna ouliya isay kaana dhigto dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa waxaan si loo dhammaystiro hal meel waxaan looga soo wadajeeso dagaalka dowladda ay ku jirtana gacan la siiyo dhaqaalaha shabaab la siinaayo cudurdaar ma leh anigii siday ila tahay waxaan ka rabnaa marka isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala u kala gooshin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxaa jiri doono si dhow lagula socon doono oo xisaab la furan kara aysan jirin ayadoon dowladda ogeyn oo xoolo la bixin kara aysan jirin dowladda iyadoo ogeyn oo tallaabo dhaqaale oo la qaadi kara aysan jirin iyadoo dowladda ogeyn ciddii lagu qabtana ayadaa ka jawaabaysa sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka soomaalida aan camburinayna ma ahan waxay tahay naftiinna iyo maalkiina iyo sharaftiinna inay nabad gasho ayaan rabnaa dabcan dagaalkaanoo dagaal sahlan maahan dagaal oo hadda ii sheegay jidadka inti la istaago dad la baarbaariyo ku joogsana maahan haddii haddii dhaqaalihii ku qulqulaayo oo qalbiga dadku ka taageersanayo oo og yihiin in laga cabsanaayo oo og yihiin tallaabooda jir in laga qaadayo cadowgan lama xididisiibi karo wax si gooniya looga qaban karaan ma jiro waxaan rabnaa dagaalka shabaab lagula jiro iyo argixisada iyo nabaddiidka wixii hadda ka dambeeya inuu ballaaran doono xoogaysan doono kulligeenna ay tahay inaan ka qayb qaadano haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay waxaana la gartaan dowladda ay gacan siiyaan ciidamadooda ay garab istaagaan sida ugu dhaqsiyaha badanna haddii ilaah yidhaahdo marba haddii dhaqaalaha laga cuuriyaamay jiritaankooda ma sii jiri karo laakiin haddii bishii qof kasta oo dukaan le iyo qof kasta oo goob ganacsi le iyo qof kasta oo shirkad leh inta loo yeero xoolihiis waa intaan la yidhaahdo wixii doono laga qaadanayo haddana waxaas baabuur qaraxa iyo rasaas iyo wax la dilo iyo bastoolado ciidan lagu qoranayo dagaalkaa ma istaagayo dagaalka waxaa joojin kara waxaa kow ka ah dadka dhaqaalaha bixinayo fadlan wixii maanta ka dambeeya cid loogu dul qaadan doono inay shabaab dhaqaale siyaa ma jirto waxaa laga codsanaynaa ganacsatada aadda wixii ka dambeeya saacaddan shirki jaraa-il qabtay ciddii toortoorow iyo ii sheegeen maxaan ku dhahaa meelaha ay shabaabku deganyaha aadaysa waa la qabanaa ciddii ka imaanaysana waa la qabanaa su-aalaha la weydiinaa ciddii lagu tuhmo ama lagu xaqiijiyo in ay dhaqaalageeyeen u xugun tageen shabaabka meelaha ay joogaan ay tagaan maxkamada la saaraa hantidooda waa lala wareegaa wax turiin la yidhahdo hadda kadib haddii la yihahdo yihahdo ma jirto dadka soomaaliyeed markii hore haddaysan xaaraan loo aqoonin shabaab wax la siiyo wixii maanta ka dambeeya waa xaaraan ciddii loogu ciddii ciddii lagu arkana shabaabkay la mid tahay